waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali xafladii jaaliyadda guud ee qaaradda australia dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaalida etoobiya ay ku qabteen xaafadda kensington waxay ayd xaflad ku aadan ka jawaabidda abaaraha xafladdaas waxay daaranay saddex arrimood oo mida ay tahay ka jawaabidda abaaraha iyo garab istaagidda bulshada iyo dowladda ta labaadna waxay ayd xuskii sanad guuradii aasaaskii shirkii sagaal iyo tobnaad ee xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaalida etoobiya ta saddexaadna waxay ahayd saldhigidda iyo hooy u samaynta jaaliyadda iyo xisbiga oo xafuuskoodii lagu daahfirayo o lagu furaayey saddexdaa arrimood bay xafladdaasi yay yay daaranayd ama ku wajahnayd waa gartay tan abaaraha haddaan usoo noqonno dabcan gobolka bariga africa oo dhan bay taabatay dowlad deegaanka soomaalida see see u saamaysay waad mahadsan tahay waa si aad u sheegtay waa dhibaato cimilooyinka ay keeneen oo dabiici ah oo geeska africa oo dhan iyo waddamo kale oo central africa oo badan ka dhacay dowla deegaanka soomaalida etoobiya soomaalida degan aada iyo aad bay u noqdeen dadka inta nasiib kale maxaa yeelay waxay leeyihiin dowlad ku hogaamisa dalka maamulka suuban ee kana danqanaysa dadka baahidooda gurmad aada iyo aad iyo aada u badan baa dowladda federaalka iyo takilalka ee wadam qoomiyadaha kale ee dalka aynu la wadaagna aynu bahwadaagta nahay sida tigreega oo dhakhaatiir soo diray gobolka amxaarada oo dhakhaatiir soo diray haddii ilaahay yidhaahdo nimanka cafarta ah oo lix iyo labaatan baabuur oo xoolaha carabka soo soo soo diray iyo dowlad degaanka soomaalida etoobiya maamulkeeda sare iyo xisbiga oo u sameeyey gu guddi gaara oo guddiga abaaraha la yidhaahdo iyadoo naf iyo maalba la badbaadiyey kun iyo laba boqol oo booyd oo dibadda laga keenay wax oolaa oo dalka wax ku noqday ayna ayna jirin hadday jiraanna aada u yar yihiin dadkuna ay bilaabeen inay raashinka adhiga iyo xool dameeraha iyo in raashinka lagu lagu badbaadiyo ilaa haddana ceelasha iyo meelaha xooluhu ka cabaana ciidanka new booliiska iyo dowladdu ay bilowday inay xoolana ku qasho maalin kasta raashinna ciidanka new booliiska ay ku kariyaan lagu nafaqeeyo bulshada marka waxay dadkaasi ahaayeen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ka soo jeeda ummadda ugu nasiib badnaa dadkii abaaraha ay ku dha ay ku dhaceen naf iyo maalna dowladdu way u gurmatay ay badbaadiyeen si aada iyo aada u wanaagsan iyay dowladdu u gacan qabatay dadka oo bulshada iyo ciidanka new booliiska iyo maamulka dowladda gacmaha is haysta yaa yaa si fiican abaaraha dadkaasi looga samato bixiyey waa gartay idinku marka jaaliyad ahaan jaaliyadda australia gobolka ka soo jeeda maxaa tabarucaada ama gacanoo ka geysateen abaaraha
jaaliyadda australia way isu timid saad ogeeda boqolaal boqolaal ruux baa habeenkii halkaa isugu yimid oo ka danqanaya dadkooda oo u mahad celinaya dowladda federaalka oo u mahad celinaya qolyaha wadamada dariskoonbaa hodaagtanahay oo qaarkood sida tigree community lacag noogu deeqay ilaa koo iyo toban kun oo dhan waxa weeye bulshadaasi waxay ka jawaabtay abaaraha lacag dhan ku dhow ilaa afar boqol oo kun oo dollar yaa xisbiyada bahwadaagta iyo jaaliyadda gudaheedu yay ururisay xafiiskayga gaarka ah ee jaaliyaddana maamula afhayeenka maamulka xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaalida etoobiya ahna waxaan ugu deeqay lacag lix boqol oo kun oo bir dhan marka jaaliyadda australia ee guud iyo xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaalida etoobiya ee australia waxay lacag tootalkeedu uu dhan yahay hal milyan oo bir yaanu dadka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya yaanu ugu deeqnay abaaraha waa imise dollar bay udhigantaa hal milyan oo bir
waxay u dhigantaa lacag dhowr iyo afartan maalinba sarrifka siuu joogo laakiin waxaan aaminsanahay ilaa shan iyo afartan kun ilaa labiiyo afartan kun oo dollar ee u s inay tahay baan lacagtaasi aaminsanahay waa gartay tan u dambaysa waxaad sheegtay in xafladda qayb ka ahayd inaad xafiis cusub furteen xafiiskaasi jaaliyadda muxuu u qaban doonaa xafiiskaasi wuxuu noqon doonaa saldhig howl wuxuu leeyahay shirarka lagu qabto waxay noqonaysaa meel dadka danahooda bulshada lagu fuliyo dalka gudihiisa lagala xidhiidho waxay noqonaysaa meel dadka warqadaha muhiima muhiimka iyo documentationka lagu maamulo saldhig iyo hoy xafiis iyo mid shireed iyo mid maamul iyo administration system dowladdeenna ku xidhan ta federaalka iyo safaaradda cambera ku xidhan ta adisaba ku xidhan gaar ahaan ku xidhan oo laga maamulo jiga iyo maamulka sare ee dowladda ayuu xafiiskaasi noqon doonaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali